بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii sideedaad kitaabka allu-lu walmarjaan fima اttafaqa calayhi shaykhaan baabu adnaa ahli اljannati ahlu jannaha kan ugu hooseeya mansilatan min jihati mansilo fiihaa jannada dhexdeeda baabkii lagu sheegayay qofka ugu derajada yar ahlu jannaha xadiidu anas binu maalik qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yajmacu allahu ilaahay baa soo jamcinaya annaasa dadka ilaahay soo uruurinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fayaquuluuna dadku waxay dhahayaan low istashfacnaa haddaan shafeeco dalbi lahayn calaa rabbinaa rabbiganna oo ilaahay shafeeco weydiisan lahayn xataa yuriixanaa ilaa ilaahay nooga raaxeeyo min makaaninaa makaankanagan taagnidan aan iska taagannahay qiyaamada halkan bankan haddaan ilaahay shafeeca u shafeecad macnaha dalban lahayn fa yaatuuna aadan bay u tegayaan ilaahay marka waxay ugu shafeeca dalbayaan addoommadan wanwanaagsan oo ambiyadii ilaahay ah nebi aadan bay u tegayaan fayaquuluuna dadku waxay dhahayaan anta adigu aadamow alladii nebigii baa tahay khalaqaka allaahu ilaahay kugu abuuray biyadihi oo nafaqa ilaahay oo afuufay fiika dhexdaada min ruuxihi wa amaral malaa'ikata buu amray inay kuu sujuudaan fasajaduu laka waa kuu sujuudeen fajfac lanaa noo shafeec cinda rabbinaa rabbigana agtiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa nebi aadam lastu anigu ma ahi hunaakum halkii naas martabadii naas aa sheegaysaan yaa makaankii naas iyo mansiladaas aa ii malaynaysaan anigu ma ahi shafeecadaas kan leh maahi wayadkuru nebi aadam wuxuu sheegayaa khadiatow gafkiisii iyo geedkii ou cunay wayaquulu wuxuuse dhahayaa i'tuu nuuxan nebi nuux u taga awala rasuulin u taga rasuulkii ugu horreeyey ah kaasoo bacadahu allah ilaahay soo diray fayaatuunahu nebi nuux bay u tagahayaan fayaquulu wuxuu dhahayaa nebi nuux lastu anna maahi hunaakum halkii naas makaankaas iyo martabadaas iyo mansiladaas anigu kan leh maahi wayadkuru khadi'atahu buu sheegahayaa isaguna gefkii ka dhacay oo ummaddiisa inuu habaaray i'tuu u tagay ibraahiima alladii waa ululcasmigii baa qaybo ka mida la sheegaya alladii nebi ibraahim kaasoo itakhadahu llaahu ilaahay ka yeeshay khaliila ilaahay oo khaliilka ka dhigta fayaatuuna nebi way u tegayaan ibraahim fayaquulu waxuu dhahayaa lastu hunaakum aniguna halkiinaa maahi hawshaa ma qabanaya anigu shafaacadaa ma qaban karo wayadkuru khadi'atahu ayuu sheegayaa nebi ibraahim hadallada ku hadlayoo saddexdii arrimoodoo macnaha beenta u ekaa laakiin uu garowshaha ku lahaa i'tuu u taga muusa alladii muusahaasoo kallamahu llahu ilaahay la hadlay fayaatuuna nebi muuse u tegayaan fayaquulu wuxuu dhahayaa lastu hunaakum aniguna kiinaa halkaas hawshaa mutaystay maahi fayadkuru khadi'atahu nebi muusena khadii'adii ka dhacday buu sheegayaa ninbuu dilay intuu feer ku dhuftay i'tuu arda u taga ciisa fayaatuunahu ciise u tegayaan fayaquulu waxu dhahayaa nebi ciise lastu anna maahi hunaakum halkii naas iyo martabadii naas i'tuu u taga muxamedan sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed u taga qad faqad qufira waa la dhaafay lahu nebi moxamed maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahara fayaatuunii nebi wuxuu yidhi anay ii imaanayaan khalaa'iqdii faastaadinu calaa rabbii rabbigay baan idan weydiisanaya faidaa ra'aytuhu markaan arko waaye waqactu waan dhacayaa saajidan xaalan mid sujuudsan fayadacunii ilaahay waa iga tegaya maasha allah intuu doono baa la idaynayaa sujuudda wejiga dhulka ku haynaya uma yuqaalu waxaa la dhahayaa irfaac ra'sika madaxaada kor u qaad sal ilaahay weydiiso tucdah lagu siiyeene waqul hadal qowl ku dhawaaq yusmac lagu maqleene washfac irgeeh tushafac lagaa erga aqbaleene faarfacu raasi madaxaygan kor u qaadahaya faaxmadu rabbi rabbigay baan mahadinahayaa bitaxmiidin mahadin yucallimunii ilaahay ibarayo hadda maaha mid aan hayo mahadin ilaahay ibari doono baan ilaahay ku mahadinayaa ereyo iyo weero baan ku bara baan ilaahay ku mahadinaya uma ashfacu waan shafeeca waan ergeynaya fayaxuddu lii ilaahay wuxuu ii xadaynayaa xaddan xad iyo qadar dadka intaasa u shafeec uma waayo ukhrijuhum dadkaasaan soo saaraya min annaari baan ka soo saaraya waudkhiluhum ljannataan gelinaya uma acuudu waan noqon fa aqacu waan dhacayaa saajidan xaalaan ahay milahu kaa hore la midki fi haaliati mar saddexaad aw iraabicati mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo waxa weeye ilaahay u sujuudaya had boqolaa la dhahayaa naarta ka soo saar xataa maa yabqaa ilaa usan ku harin fi naari naarta ilaa man qof mooye xabasahu lqur'aanu qur'aanku xabisay qof qur'aanku dabray oo qabiray kaas mooyaane ilaa aanan cid kale aysan meesha ku harin akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi raqa waxa weeyaan xadiidu anas bnu malik qaala xadaanaa muxamed sala allahu calayhi wasalam qaala idaa kaana yowmu lqiyaama markuu ahaado maaja annaasu dadkaa dhex gelaya bacduhum barkood fii bacdin barka kale isdhex mukhuuranayaan isdhex gelayaan fayaatuuna aadan bay u tegayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan ishfac lanaa noo shafeec ilaa rabbika fayaquulu waxuu dhahayaa lasu lahaa anigu shafeecada uma ahan waxaasoo dhan hadba nebi loo tegayo waxaa la muujinayaa nebiga sharaftiisa marka koowaadba haddii nebiga la aadi lahaa waxaa dhici lahayd inay dadku moodaan nebi kasta inuu intoo kale qaban karo markii kan loo tago kan loo tago kan loo tago kan loo tago marka u dambaysa nebi kasta se u leeyahay anigu melihi anigu melihi baa nebiga loo imaanayso anigaa iska leh hawshaan marka nebigaan u horeeya hadda arag waa nebi aadam marka wuxuu leeyahay lasu lahaa anigu uma ahaanin shafeecadaas walaakina calaykum laazima biibraahim war nebi ibraahim u taga fa innahu isagu khaliil raxmaan weeye fayaatuuna ibraahim bay u tegayaan fayaquulu wuxuu dhahayaa ibraahim lasu lahaa anigu uma ahaan waa melihi shafeecadaas walaakina calaykum bimuusa muuse laazima fainahu nebi muuse kaliimullaahi ilaahay kow la hadlay wey fayaatuuna muusa bay u tegayaan fayaquulu wuxuu dhahayaa lasu lahaa anigu ma ahaan arrintaas iyada ah walaakina calaykum laazima biciisa nebi ciise fainahu ruuxullaahi weeye wa kelimatu weye fayaatuuna ciisaa bay u tagahayaan fayaquulu waxu dhahayaa lastu lahaa uma ahaan walaakina calaykum laazima u taga bimuxamedin nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam sida nebiga loo sharfaya arg waaye waaye qofkii jeclaadoo raacoo rumeeyoa shafeecadiisa helaya fayaatuunii waa ii imaanayaan baa nebi yidhi waa arrimo soo socdaa laynoo ka sheekaynaya faaquulu lahaa faaquulu waxaan dhahayaa ana lahaa anaa u ahaaday shafeecadan anigaa iska leh shafeecadaas weyn faastaadinu calaa rabbi rabbigay baan ka idan dalbayaa fayu'danu lii waa la ii idnayaa wayulhimunii ilaahay wuxuu igu ilhaaminayaa maxaamida mahadinyaal axmaduhu aan ilaahay ku mahadinaya bihaa mahadin mahadintaas taasoo laa taxdurunii alaana hadda aan igu soo xaadirayn ereyada iyo kelimaadkaas cid ilaa maanta haysa oo wax kastoo ay yaqaanaan iyo luqo kasta carabi kasta soo qaban kadha ma jidho markaasaa lagu ilhaaminaya hadda ma hayaba nebiga fa axmaduhu waan mahadin ilaahay bitilka almaxaamid mahadinyaalkaas fa akhiru lahu ilaahay waa u dhacayaa saajidan xaalan ah fa yuqaalu ilaa markaad cid wax ka rabtid waa wayna ammaantid ilaahay waa sidaas waa ammaanaysaa markaad ducaysanaysid ammaan bismi illaah alxamdu lilah ahanaaءu lilah allahuma laka alxamdu kulluh waa inaa ilaahay ammaantid bini aadankan baaba haddaan xoogaa la ammaanin aan waxba kuu taagayn ama aan hawshaa ka rabta kuu fulinayn ilaahay baa la mahadinaya la ammaanaya fa yuqaalu waxaa la dhahayaa yaa muxamed irfac ra'ska madaxaada kor u qaad waqul dheh yusmac laka lagu maqleen wasal weydiiso tucda lagu siiyeen washfac shafeec tushafac lagaa shafeeca aqbaleen faaquulu waxaan dhahayaa yaa rabbi ilaahayow ummatii ummatii ilaahayow ummadayda ilaahayow ummadayda bal hadda u fiirso ummaddiisaa nebigu ka walbahaaraya fa yuqaalu waxaa la dhahayaa indaliq orotag fa akhrij ka soo saar naarta man qof kaana fii qalbihi uu yahay mihqaalu shaciiratin xabadheeda wax le-eg oo min iimaanin iimaan ah fa andaliqu waa tegayaa fa afcalu waan samayn uma acuudu waan noqono fa axmaduhu ilaahay baan mahadin bitilka almaxaamida mahadinyaalkaas uma akhiru lahu ilaahay baan u dhacayaa saajidan xaalaan ahay fayuqaalu waxaa la dhahayaa yaa maxamed irfac ra'saka waqul yusmac lak wasal tucda washfac tushafac faaqulu yaa rabbi ummatii ummatii mar labaad fayuqaalu waxaa la dhahay indaliq orotag faakhrij ka soo saar minhaa naarta man qofkaana uu ahaaday fii qalbihi mihqaalu daratin darro iyo sagirxuud ama wax quraanyada yaryar ee tan ugu yaryar asqaru namla ow khardalatin waabatan sagirxuudka oo min iimaani qofkii qalbigiisa ku jidho fa andaliqu waa tegayaa fa afcalu waa samaynaya uma acuudu waan soo noqon fa axmaduhu ilaahay baan ku mahadinaya bitilka almaxaamid uma akhiru waan u dhacayaa lahu ilaahay saajidan xaalan ah fayuqaalu ilahay baa sujuuddaa lagu baryaa fayuqaalu waxaa la dhahayaa yaa maxamed irfac ra'saka waqul yusmac laka wasal tucda washfac tushafac intaa waa baratay faaqulu waxaan dhahayaa yaa rabbi ummatii ummatii nabiyu raxma fayuqaalu waxaa la dhahayaa indaliq misna tag fa akhrij ka soo saar man qof kaana fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa u ahaaday adnaa adnaa adnaa mihqaala xabatin xabad wax le la midkeeda inta u yar ugu yar ugu yar xabati khardal weeye oo min iimaani ka soo saar fa akhrijhu min annaari naarta ka soo saar ayib fa andaliqu waan tegayaa fa afcalu waan samayn uma acuudu raabicata marka afraad ayaan misna noqonayaa marka kaygu waa adnaadaasuu celcelinayaa laakiin kan wuxuu qorayaa mihqaala daratin aw khardalatin oo min iimaan waaye in yaroo sagarxuuda ama ma garanaysaa intaasoo kale in le-eg markii afraad baa noqonaya faaxmaduhu bitilka almaxaamid mahadinyaalkaasa ilahay misna ku mahadin uma akhiru lahu saajida fayuqaalu yaa muxamed irfac ra'sak waqul yusmac waa lagu maqlayaa hadal nebiga sida loo qadarinaya arag wasal weydiih su-aalo tucdaha lagu siiyeen washfac ergee tushafac waa lagaa shafeeca aqbalayaa fa aqulu waxaan dhaha yaa rabbi iidan liiidan fii man qof qaala yidhi laa ilaaha ila allah kelimada gaalada lagu kari waayo wey qofkaasoo saa yidhi ii ogolow fayaquulu ilaahay wuxuu dhahaya wacizatii baan ku dhaartay iyo wajalali ilahay isagaa isku dhaaranaya jalaalkayga wa kibriyaa'ii baan ku dhaartay wa cadamatii baan ku dhaartay laukhrijanna saareen minhaa naarta man qaala qofkii yidhi laa ilaaha illa allah ta anaa iska leh laa ilaaha ila allahu keliya qofkii la yimida wax kaloo camala aan la imaan taas waa aniga anaa soo saaraya naartan ka saaraya akhrajahu lbukhaari fi kitaabi towxiid baabu kalaami rabbi yowma alqiyaama maca alambiyaai waghayrihi xadiidu abi hurayrata radia allahu canhu qaal utiya rasuulu llaahi nebi maxamed baa loola yimid sala allahu calayhi wasalama bilaxmin hilib farufica ilayhi nebiga waxaa loo kor yeelay adiraacu dhudhun wa kaanat diraacu iyo dhudhunku waxay ahayd tucjibuhu nebiga mid cajab gelisa hilibkan dhudhunka ee maaragtay jeeniga ah nebiga waa iska jeclaa hilib dadku indha taagayaanoo jecel yihiinoo indhuhu la socdaanoo waaweynna ma aha waana iska yarahe fiican yihin waayahay fanahasha nebigu waa ruday minhaa diraaciyo garabkii nahshatan rudid a xoogaa ilkaha fooda ilkaha foodooda hore markii saas hilibka in yar loogu rudo uma qaala wuxuu yidhi ana anigu sayidu nnaasi dadka sayidkoodii baan ahay yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada wahal tadruuna ma garanaysaan mima daalika kaas wuxuu ahaaday siduu ku dhacay yujmacu nnaasu dadkaa lasoo ururinaya anaa idin sheegaye dadkaa lasoo ururinayaa alwaliina iyo walaakhiriina kuwii hore iyo kuwii dambaba fii saciidin waaxidin bannaan keliyaa la keenayaa yusmicuhum wuu maqashiinayaa dadka addaaci kanu yeerayaa maqashiinaya codka wayanfudu waxaa ku fulaya oo ka dusaya hum dadka albasaru arag aragu dadkao dhan waa gaaraya ilaa meel siman baa la joogaa watadnu shamsu qoraxdii baa soo dhowaanaysa fayabluqu nnaasa dadka waxaa gaaraya min alqami murugta iyo walkarbi kurbada maashay baa gaaraya laa yudiiquuna aysan kari karin walaa yaxtamiluuna aysan taxamuli karin oo xambaari karin fayaquulu nnaasu dadku waxay dhahayaan alaa tarawna ma weydnaan dad yahu u jeedin maa qad balaqakum waxaa idin soo gaaray alaa tanduruuna ma yeednaan arkayn alaa tanduruuna mayaydnaan fiirinayn dhe man qof yashfacu lakum idin shafeeca ilaa rabbikum rabbigiin intii kaa shafeeca idin weydiiya fayaquulu bacdu nnaasi baa waxay u dhahayaan libacdin barka kale calaykum dush laazima biaadama nebi aadam ordaya u taga fayaatuuna aadama bay u tagayaan calayhi salaam fayaquuluuna lahu dadku waxay nebi aadam ku dhahayaan waa hadalkal imaan doona anta adigu aadam oo abulbashari binu aadan aabbihi baa tahay khalaqaka allahu baa biyadihi kuwa abuuray wa nafaqa ilaahi waa afuufay fiika dhexdaada min ruuxihi wa amara almalaa'ikata wou amrayo fasajaduu laka waa kuu sujuudeen ishfac lanaa noo shafeec ilaa rabbika alaa taraa mooyaadan nebi aadamow adoo aabbahayaa arkayn ilaa maa sheega naxnu hanagu fiihi dhexdiisa aan ku sugannaho dhibaato ah alaa taraa nebi aadamow mawaadan u jeedin ilaa maa sheega qad balaqanaa hanagana soo gaaro dhibaato ah fayaquulu aadamu wuxuu dhahayaa ina rabbii rabbigay qad qadiba alyowma maanta waa carooday qadaban caroo carooday taasoo lam yaqdab uusan caroon qablahu tan ka hor midlahu mid la mida walan yaqdab uusan caroon doonin bacdow tan dabadeed midlahu mid la mida caradow ilaahay maanta carooday hadda ka hor weligeed iyadoo kale ma caroon hadda ka bacdina weligeed iyadoo kale ilaahay ma caroonayo ilaahay oo caraas ay jidho anigu wainahu ilaahayna nahaanii wuxuu iga reebay canishajarati geedii facasaytuhu waa caasiyey geedii baa cunay facasaa aadamu rabbahu faqawaa aayadda ahaydoo kale wey nafsii nafsii nafsii bes waa aniga bis ilaahu naftayda ilaahu naftayda naftayda meeshii nebigu ummati ummati ka lahaa nebi aadam wuxuu dhahayaa nafsii nafsii nafsi naftaydaa dee u baahan badbaadin weeye idhabuu orda aada ilaa kayri aniga kayrkay waa wiilkiisa kaloo ku tilmaamayaa idhabuu ilaa nuuxin nebi nuuxu taga fayaatuuna nuuxan bay u tagayaan fayaquuluuna waxay dhahan yaa nuuxu inaka adigu anta adigu hadalka la adkaynaya awalu rusuli baat rususha ilaahay kii u horeeyey ilaa ahlilardi dhulka dadka degan waqad samaaka allahu ilaahay wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran qur-aanka akhri waa ku jirdhaaye innahu kaana cabdan shakuura allahu akbar ilahay addoonkaas u ammaanay arag ishfac lanaa noo shafeec ilaa rabbika alaa taraa ilaa maa naxnu fiih fayaquulu wuxuu dhahayaa ina rabbii ilaahay caza wajalla qad qadiba alyowma waa carooday qadaban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milahu waa tii hadeero kale soo ma wa inahu qad kaanat lii aniga waxa ii ahayd nebi kasta cududaar wuxuu sheegayaa wixii ka dhacay inkastoo aan loo haysan waxaa ii ahaatay dacwatun habaar oo dacawta aan ku habaaray calaa qowmi ummadaydii baan habaaray rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahw xabad ha ka reebin buu yidhi ummaddan waana dhibeene nafsii nafsii nafsii idhabuu ordaya aada ilaa kayri idhabuu orda aada ilaa ibraahiima fayaatuuna ibraahim fayaquuluuna yaa ibraahim anta nabiyullaahi baat wakhaliiluhu min ahli lardi baat ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa ilaa maa naxnu fiih fayaquulu lahum ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lan lam iyo lam baa kala jira tan hore oo waktiga tegey lam yaqdab lam waa garanaysaa waay xarfu nafyin wa jasmin marka qalbi iyo waxa weye lan yaqdab qablahu milah walan tana walan yaqdaba ilaahay mana caroonaya bacdahu milah wainii anugu qad kadabtu waan been sheegay wainii anugu qad kuntu waxaan ahaa kadabtu min been sheegay alaaa kadabaatin saddex beenood waayahay been hadda dembiga ma ahayn nafsii nafsii nafsii iyadaa maanta u baahan khalaas iyo badbaado idhabuu ilaa kayrii idhabuu ilaa muusa fayaatuuna muusa fayaquuluuna yaa muusa anta rasuulu llah fadalaka allahu ilaahay baa kugu fadilay birisaalatihi iyo wa bikalaamihi cala annaasi buu kaa fadilay ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa ilaa maa naxnu fiih fayaquulu ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah wainii anugu qad qataltu nafsan baan dilay lam uumar biqatlihaa dilkeeda layma amrin hadda gaal bu aha kuu dilay wuxuu leeyahay qof baana dilay qof qof baan dilay naf weliba dee nin gardaran bu aha ninka la dilay nebi muusena waaba loo dhaafa wamaca daalika wuxuu leeyahay anigu anigii qof dilay maxaa umalanaysaa kumanaanka iyo kumanaanka kuwa baabi'inaya oo misna kuway laynayaan mu'miniin yihiin maxaa umalaynaysaa waaye waa baabi'inayaan dadka hadday waayaan waxay rabaan madaxnimaa lagu laynayaa siyaasad baa lagu laynayaa ururaa lagu laynayaa waxa weeye deegaan iyo dhul iyo daaqsin iyo wax kasta laisku baabi'inaya ilaahu la badbaadi nafsii nafsii nafsii idhabu ilaa gayri idhabu ilaa ciisa fayatuuna ciisa fayaquuluuna yaa ciisa anta rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam wakalimatuhu baa tahay alqaahaa ilaa maryama waruuxun minhu min allah wakallamta naasa nabi ciisow dadkaa la hadashay fi lmahdi dharabta sabiyan xaalaat ilmo yar ado ah waa adigii hadlay ishfac lanaa noo shafeec alaa taraa ma waadan u jeedin ilaa maa naxnu fiihi ويقول عيسى وحدها إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واي ولم يذكر نبي عيسى ما شيء ذنبا مرة كان رواية سوى حسن قال لهم ما نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد بس كسورة مات اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم واي فيأتون محمدا نبي محمد بإيمانه أن صلى الله عليه وسلم فيقولون nebina waayimayaan kay ur soo dhaqaaqaan waa helayaan nebi maxamed baa loo yimi waay kuwa raaco rumeeya aan noqon eh waxa weeye hadde waa waa kaas saligiisaa badanaysa ku saliya xabiibka wey sala allahu calayh wasalam fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa muxamed anta rasuulu llah wakhaatamu lambiyaa ama wakhaatimu lambiyaa wqad gafar allahu laka ma taqadama min dembika wamaa taأhara ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa ilaa maa naxnu fiih faandaliqu nebigu wuxuu yihi waa tegaya faaatii waxaan tegayaa taxta alcarshi faaqacu waan dhacayaa saajidan xaalaan ahay mid u sujuudsan lirabbi uma yaftaxu allahu calaya ilaahay baa ii furaya min maxaamidihi xaalow ka ahaaday ilaahay mahadintiisa iyo xusni hanaay ammaanta teeda wanaagsan calayhi ilaahay la ammaano shay anbo ilaahay u furayaa lam yaftaxu ilaahay uusan u furin calaa axadin oo qabli qof iga horeeyey wax aan loo furin baa la ii furaya allahu akbar uma yuqaalu waxaa la dhahaya yaa muxamed se u sujuudsan yahay oo ilaahay u mahadinayo oo u ammaanayo yaa muxamed irfac raaska haye ka toos sujuuda sal tucdah washfac tushafac faarfacu ra'sii madaxaygan kor u qaadaya faaquulu waxaan dhahayaa ummatii say u kala fog yihiin arag nafsii nafsii iyo ummatii ilaahayo yaa rabbi ummatii fayuqaalu yaa muxamed adkhil geli min ummatika ummadaada man dun laa xisaaba calayhim wax xisaabaysan dushooda ahayn min albaabi alaymani albaabka midig ka geli oo min abwaabi iljanna jannada albaabadeeda ah wahum dadka albaabkaa ka galay shurakaau nnaasi dadka kuwo la wadaaga weeye fii maa siwaa daalika albaabkaa wixii ka soo haro min alabwaabi albaabada kale ah kan gaar bay u leeyihiin gaar maamuus iyo tixgelin ha midda kalena dadkii la leeyihiin binaadankaama boqoladay xoogaa sharfayaan ha halkaan waxaa fadhiisanaya ama qolkaan ama meeshaan ama kuraasaan ama fadhigan ha waxa weye jamaacatu fulaan iyo gurub fulaan iyo qolada taytal fulaan ah ba halkaan ugu talgalnay ku leeyihiin marka waxaa la iskaga matelan karee waxaani waa meel cajiiba waa jannadii wahum dadku shurakaau nnaasi dadka fii ma siwa dalika min alwaab uma qaala nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih inamaa bayna almisracayni labada fidqo oo min masaariici iljanna jannada fidqooyinkeeda ka mid a kamaa bayna makkata wa ximyara maka iyo ximyar inta u dhexayso kale wey ximyar mayaad garanaysaa waa sanca beledu ximyar iyada ah waa lagu sheegay ow amase kamaa bayna makkata wa busraa ama maka iyo busraa magaalo la yidhaahdo inta u dhaxaysoo kale ayaa u dhaxaysa waxaa kaloo riwaayadan idiin qoraysaa lakamaa bayna makkata iyo wahajarin meeshaa hajar la yidhaahdo inta u dhaxayso oo kale taa weeyaan akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi tafsiir suuraة اإsrا baabu duriyata man xamalnaa maca nuuxin bukhaari khatirsan ah isagoo wuxuu soo qabanayo waay baabu اkhtibaai الnabiyi nebiga kaydsashadiisii salى الlah alay slm dacwat الshafaacati shafaacada ducadeedii inuu nebigu u kaydsaday liummati nebiyaasha hore rasuulkaas waxaa la yidhi duco la aqbalayo shaygaad bariday laftiisii arkayso lagu siinayo baa leedahay nebi kaasaa waa horumarsada nebi wuxuu yidhi waa dibdhigta ducadaas aan ligu soo celinayn shafaacada ummaddaydaan u dibdhigay calayhi salaatu wasalaam xadiidu abi hurayra qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam likulli nabiyin dacwatun tuugma u ahaatayo duco fa uriidu waxaan doonayaa in shaa allahu ilaahay hadduu doono an akhtabiya inaan kaydsado dacwatii dacwadayda shafaacatan shafaaco liajli shafaaca liummati ummadayda yowma alqiyaama أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى لو كان البحر بدادا لكلمات ربي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي نبي دمات سأل سؤالا عصب عصري أو قال وحير لكل نبي دعوة نبي كسطوق ما وهاتي قد يدعو قد دعا بها كد عيسي فاستجيبت ولا أجيب الدعاء فجعلت أنا وحان كدغي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة سيدا النبي نوغو فكريو نوغو والبهاريو نوغو الرحمضيو يا بلو فيرسو أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأغربين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله النبي محمد باكعي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله إلهي مركز سودتي عز وجل وأنذر عشيرتك الأغربين قال وحير النبي يا معشر قريش أو أمس كلمة أو نحوها اللمدة اشتروا أنفسكم نفتي نقطة لا أغني أنو معناها إلهي اسكو ديبة لا أغني أنو ديغ ما عنكم حقنا من الله من عذاب الله شيئا وحبا إلهي عذاب كسر إذن كما قبان كرمانا دينا إيمان لهين يا بني عبد مناف لا أغني عنكم ديغ ما من الله شيئا يا عباس هوسوا نبي سودادقيا cabaas bin cabdilmualib adeerkay laa uqni deeqi maayo canka xaggaada min allaahi shay wayaa safiyatu safiyatu waaya camata rasuulillaahi rasuulka ilaahay eedadiis ahayd cabaas bay la dhalatay iyo nebiga abi laa uqni deeqi maayo canka xaggaada min allaahi shay wayaa faatimatu meeshii u dambaysa nabigu soo gaaray gabadhiisii faatimatu binta muam binta muxammadin sala allahu calay wasal saliinii weydiiso maa shiita wax laale waxaad doontoo min maali xoolahayga laa aqnii laakiin deeqi maayo canka xaggaada min allaahi alla xaggii shay a akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alwasaaya khamsa khamsa waayahay baabka baabu baabun hal yadkhulu nisaau walwaladu fi laqaaribi soo gelayaan haddii la cabiro kuwaas xadiidu ibn cabaas qaal لما نزل مركي سودك وانذر عشيرتك الاقربين وايد تنم حيتها والرهضك منهم المخلصين محيتها وحويا وفسر كيدي waxay ka dhigan tahay warahbaka oo minhum almukhlasiin gacka ah markay soo degtay kharaja rasuulullahi nebigu waa soo baxay sal alla alay slam xataa sacida safaa buurta safa ilaa uu ka koray fahatafa nebigu waa dhawaaqay hataf hataf yaa sabaaxaa baa nebigu yidhi sala allah alay slam yaa sabaaxaaha baa nabigu yidhi yaa sabaaxaa waa kelimaday dhihi jireen qofka dhawaaqayo gargaarka raba waxa weeyaan cadow baa inahaya war ka kacay weeye inta badanna subxi baa weeraradu dhici jireen faqaaluu waxay dhaheen man haadaa war waa kuma kan dhawaaqaya faijtamacuu ilayhi waa ku soo urureen faqaala wuxuu yidhi ara'aytum ka warrama in akhbartukum haddaan idiin sheego anna khaylan fardo takhruju inay kasoo baxaya kasoo baxayso fardo cadow min safxi haada aljabali buurtan gosheeda akuntum ma ahaan lahaydeen musadiqiya kuwi ii rumayn lahaa haddaan idin dhaho cadow baa goshaan soo haya ma ii rumayn lahaydeen qaaluu waxay dhaheen maa jarabnaa kugumaanan tajribeyn kugumaanan baran calayka dushaada kadiban been waa sax qaala wuxuu yidhi faina anugu haddaba nadiirun waa mid digayaanahay lakum idinka bayna yaday cadaabin shadiidin cadaab daran baan idinka digayaa qaala abulahab baa wuxuu yidhi abulahabin baa yidhi tabban laka hoog baa ku ahaaday maa jamactanaan iskugumaadan ka jamcin iskuguma iskumaakaadan yeerin mayaa waaya maa jamactanaa nugumaa noomaadan jamcin mayaa noomaadan yeerin ilaa lihaada inaa intaa noo sheegtay mooyaane aad dhahday cadaab baan ka digayaa uma qaama waa iska kacay ninkaas fanazalad waxaa soo degtay tabbat yadaa abi lahabin wa tabba abilahab nin qurux badan buu ahaa lahabku waa waxa loogu baxshay qurux laakiin markii dambe naar lahab habaa abaal looga dhigay waaya abulxakam iyo iska dhihi jiray akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi tafsiir suuratu tabat waaya tabat yada abi lahabin watab baabu shafaacati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga u shafeecidiisii liabi aalibin abi aalibna imaan ba ku dhintay waa ninkaa ogeyda shafeeca jidhex iyo wa takfiifi ka fududayn canhu xaggiisa laga fududeeyey bisababihi waaye shafaacada darteed xadiiثi nebiga darti xadiiثu cabaas bin cabdilmuطalib radi allahu canhu qaal linabiy nebigu wuxuu ku yihi sal اlه alay slam maa aknayta maxaad ka- ka deeqday nebi allow can camika adeerkaa ya abu aalib fainahu kaana wuxuu ahaa yaxuuduka kii ku xafida kii ku ilaaliya ku difaaca wayaqdabu waa caroon jiray adeerkaa laka adiga adiga dartaabu inta u xanaaqo dadka kaa celinta qaala nebigu wuxuu yihi huwa abu aalib fii daxdaaxin qoob qaris buu ku sugan yaho min naarin naarta wuxuu kaga jiraa meel qoob qaris haddaa biyo iyo lugaha la gashay ilaa iyo maaragtay inta cag lugta iyo edoyka buuhaysa inta ka hooseysa naari intaasoo kale ah intaasou ka korontaysan yahan ka naaran yahay waayo intaasaa looga dheji walowlaa ana haddaanan anigu ahaadeen la kaana wuxuu ahaan lahaa fi daraki lasfali dabaqadda ugu hooseysa oo min annaari moolka moolka u dambeeya buu ku jiri lahaa lowlaa aan jirin أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مغلي والحال ذكر عنده النبي أكتي صلوا شيء عمه أذيركيس فقال وحو يري أبي سعيد لعل فقال ما النبي وحو يري لعله حال يابا تنفعه إن أبي طالب أنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل ليل في ضحضاح قوب غرسه من النار ybluu kaasoo yabluqu gaaraya kacbahi labadiisa canqow yaqli waxaa karaya minhu kaa naarta qoobabka ka haysa dimaaquhu maskaxdiisaa daadanaysa dhimbisha labada risma gaadho looga dhejiyey madaxaa qubanaya maxaa umalaynaysaa qofka isagoo dhan la tiimbiyey oo la tiimbiyey oo lagu diisay oo darakada iyo dabaqada u hooseysa la geliyey ilaahu kaa magan ilaahu naga magangeli ninka ugu cadaab yar wakaa risma gaadhadaa looga dhejiyey madaxuna waa daadanaya akhrajahu albukhaariyu moxamed bin ismaaciil baa la yihah bukhaari fi kitaabi manaaqib alansaar baabu qisati abi aalib xadiidu abi saciid alkhudriy radi allahu canhu anahu samica anabi sal اllah alay slam waaya makaa waa akhriyay soo maa iska dhaaf akhrajahu albukhaari fi kitab manaaqib baabu qisati abi aalib baabu ahwani ahli الnaari cadaaba ahlu naarka kan ugu fudud cadaabka baabkii lagu sheegay wey xadiidu nucmaan bni bashiirin qaal samictu nabiya sala allahu calayh wasalama yaquul ina ahwana ahli nnaari ahlu naarka kan ugu fudud cadaaban cadaabka yowma alqiyaama la rajulun waa nin oo tuudacu la dejinaayo fii akmasi qadamayhi labadiisa gomadood raysma gaadhadooda jamratun lagu dhejinaayo la dhigayo dhuxul waan dhuxul naar ah maaha midda adduunka oo kale dabkaan shidana taasoo yaqli oo karaya minhaa xaggeeda yaqli waxaa karaya minhaa xaggeeda dimaaqu maskaxdiisaa karaysa waaye akhmaseen waxaa la dhahaa meesha aan dhulka gaarin adoo cagacad haddaad soconaysid adoo cagacad baa soconaysaa meesha lugtaada aan dhulka taaban magaceed risma gaadhi waaye fii luqatina risma gaadhi akhrajahu lbukhaari fi kitaabi riqaab baabu muwaalaati lmu'miniina mu'miniinta ka weliyeelashadooda iyo wa muqaadacati kayrihim kayrkood goyntooda iyo walbaraa'ati minhum ka beri noqoshada gaalada laga beri noqdo xadiidu camr bn alcaas qaal samictu nabiy sal alla alay slam nebi maxamed baan maqlay jihaaran waaya si kor ah xaaliy kayra sirin sir la-aan hoos iyadaansa isagoo nebigu la jahrayo hoosousan u dhigayn yaquulu xaaluu leeyahay ina aala abi fulaan abi fulaan aalkiisa laysuu biwliyaai aniga awliyadaydi maaha wain inamaa waliyiya allah aniga weliyiya aniga weligeygu allah weeye wasaalixulmuminiina muminiinta kuwada suuban weeye walaakina lahum kuwaas aan ka dayrinayo waxaa u ahaaday raximun qaraabanimo abulluhaa waan qoynayaa bibalaalihaa qoynteeda yacnii asiluhaa waan xiriirinayaa bisilatahaa xiriirinteeda qoyn baa lagu shabaha raximkii waxaa lagu shabahay dhul dhulka haddii biyo lagu qooyo oo la waraabiyo maxaa ka soo baxaa geeda iyo dhir wanaagsan waayo dayib iyo birbar iyo qurux haddaan la waraabin dhulkana waa qalalin abaar bay noqon miro ma leh M- qaraabada haddii la qooyo la xiriiriyo waa sidaa haddii kalena de waa la isnaacayaa cadaawad iyo isnicid iyo waxaasaa imaanaya أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب واي يبل الرحم بب- ببلالها باب الدليل بو بابها على دخول طوائف كوحة قليدود ومن المسلمين على الجنة إقليان بغير حساب ولا عذاب حساب الآن إي عذاب الآن ضد جنة قلية إلهنا قلي حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حال لي النبي يدخل وحا قلي من أمتي أمتي إذا الجنة إيه، زمرة له جماعة هم إيجو سبعون ألفا تضبعات كرة تضيء وجوههم وجياشود والنوريا وإفيا إضاءة القمر الضيحة نور دي سوك ليلة البدر نوريا وجوغة أفرية تمناد أفرية تمناد ضيح مري دتك إلهي مركزها جندي بيقليا مسك دتك عن دن وجهك ولا لا لا لهوي أفرية تمناد ضيح حلقة كفير واي سدوي هي baa uu lagugu mateli karaa iyagaaba kasii fiicani qaala abu hurayra faqaama waxaa kacay cukaashatu cukaashatu bnu mixsanin saasaa loo xarakeeyaa alasadiyu yarfacu namiratan xaalu namiro kor yeelaya calayhi dushiis macnaa busayaro deliigalehoo madow iyo cadaan iskugu jira oo aa moodin namira shabeel shabeel inay tahay boo kor u qaadaya faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow udcu llaaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhu inuu kuwa igu daro qaalana wuxuu yidhi allaahuma ajcalhu minhum ilaahu ilaahu ka yeel ninkan minhum kuwaas uma qaama rajulu nin baa kacayoo min alansaari faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah udcu llaaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum inuu iga yeelo anigana iyaga faqaala nebi wuxuu yidhi sabaqaka waxaa kaaga hormaray cukaashatu baa albaabka waa xiray waxaa la yidhi ma xilli waktigaaf ay sama ay furan tahay bay ahaydoo ninka horena waa lagu daray ninkaana waa ka xiranta amba haddii kanna uu la yidhaahdo adna waa ku jidhaa dadkao dhan baa anna igu dar anna igu dar anna dhihi lahaa ka baabkii oo dhan baa la soo xiray sabaqaka bihaa cukaasha waayahay akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi riqaq xadiidu saali bni sacdin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nebi moxamed qaala wuxuu yihi layadkulunna layadkulanna aljannata jannada galeen min ummatii xaalay ka ahaadeen ummadayda sabcuuna alfa toddobaatan kun aw amase sabcu miati alfin ama toddoba boqoloo kun kala badane laa yadri raawi raawigu ma garanayo ayuhumaa qaala kow yiri raawigu magahayo labadaas kale six waay toddobaatan kuwaasoo muta mutamaasikuuna ishaysta saasay isku haystaan aakhidun bacduhum barkood wuxuu ku dhegan yahay bacdan barka kaloo haystaa laa yadkhulu awaluhum dadka kan u horeeya geli mayo jannada xataa yadkhula aakhiruhum kan ugu dambeeya ilaa uu ka galo saas fayla maaha isku daba fayla maaha waa saf ballaaran ka koone ka koone toddoba boqoloo kun ama ha noqdeen ama toddobaatan kune saasay u socdaan albaabkuna waa weyn yahay luuq xunoo albaab yaroo la furaya maaha hal mar baa saf ballaaran saa loo gelaya isku mar awaluhum wa aakhiruhum waa saasaa loo gala isku mar allahu aclam waa yahay wujuuhum kuwa wajiyaashooda calaa suurati alqamari dayax muuqaalkii weeye leylat albedri iyagaaba nuurayaba أفريت مناج أخرجه البخاري في كتاب الرقاء باب صفة الجنة والنار حديث ابن عباس قال خرج علينا النبي النبي محمد بعد شيرة صباحي صلى الله عليه وسلم يوما مالك فقال وحير عرضت علي دشيرة وحال صوبا يا الأمم أمته فجعل وحقودا قال يمر النبي النبي إنهم مريه معه حال معيس الرجل هل هل نن ويهي معيس نبي الله صدر هل نن كلي رميي aa dad hadda meel asaa uga daawanayso kale kas iska soo matelo nebigan waa gudbay isaga iyo hal nin baa la socda wan nebiyu baa maraya macahu rajulaani laba nin keliya ay la socdaan wan nebiyu baa maraya macahu rahdu xoogaa kooxa la socoto wan nebiyu baa maraya laysa macahu axadun qofna uusan la socon wara-aytu waxaan arkay sawaadan kaiiran bidhaan badan ama sawaadan kaiiran madow badan sadal ufuqa jihadoo dhan xiray farajowtu waxaan rajeeyey an takuuna ummatii ummadayda inay tahay faqiila waxaa la yidhi haadaa muusa iyo waqowmuhu may may adiga maaha nebi muuse iyo ummaddiisi weeye bidhaantaas tirada badan iyo madowgaas uma qiila lii waxaa la ii yidhi undur eeg xagga kale fara-aytu waxaan arkay sawaadan kaiiran waxaan arkay madow badanoo sadal fuqa jihada xiray faqiila lii waxaa la ii yidhi undur fiiri hakadaa wahakadaa xagga iyo xagga iyo xagga fara-aytu misna waxaan arkay sawaadan kaiiran madow badanoo sadal fuqa jihada xiray faqiila waxaa la yidhi haaulaa'i kuwaa dhinac kasta ka muuqda ummatu ka wey wa maca haaulaa'i kuwaas macooda waxaa sabcuuna alfan riwaayadan toddobaatan kun bay ku caddays toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata galaya bikayri xisaabi fatafaraqa annaasu dadkii waa kala tageen walxaal lam yuba walam yubayin lahum nebigu uma caddayn tilmaamaha toddobaatankan kun fatadaakara asxaabu nebiy baa iska mudaakarooda isku sheeg sheegay sala allahu calay wasalam iyagii baa dadkii faalleeyey faqaaluu waxay dhaheen amaa naxnu annaga haddaan saxaabadii nahay fa wulidnaa waa nala dhalay fi shirki gaalnimo innaga dee intaan nebiga lasoo dirin gaalnimaan ku jirnay walaa marka innaga maahin dadkaas toddobaatankaas kun walaakine walaakinaa laakiin inagu aamanaa billaahi baan rumaynay iyo wa rasuulihi walaakina haaulaahi kuwaasi hum iyagu abnaa'unaa waa wiilasheenna iyagaa islaamnimo ku dhashay iyagaa iska faalaynaya nebigu uma sheegin iyagaa iska sharaxanaya xadiidkii nebiga oo iska dhexgaleen waa wiilasha waa ilmaheenna fabalaga nabiya nebiga warkaasaa gaaray sal slam faqala wuxuu yidhi hum aladiina waa kuwa laa yatadayaruuna aan baasaysanayn walaa yastarquuna aan tufi dalbayn in lagu tufo wax qur-aan la akriyo qiro la akriyo igu akri iyo igu tufiyo aan waa waa xanuunsanayaan laakiin waxa weeyaan waa ii soo socotaan laa yastarquuna tufid in lagu tufo madal ruqyo iyo ku akrin ma dalbadan bis waa saabiriin wixii ku dhaca xabadk haddii mar wax lagu akrinayn xabad kiniin ayayna qaadan mayaan iyo xabad irbada toonna wixii allaale wixii ku dhacaa iskaga sabraa waayahay walaa yaktawuuna soo ma waayay ismana gubaan dab isma saaraan meesha jiran wa calaa rabbihim oo keliba yatawakaluuna tala saartaan nebigu tilmaamahoodaba u sheego faqaama waxaa kacay cukaashatu bnu mixsanin faqaala wuxuu yidhi aminhum aminhum iyaga mak aminhum iyaga xaggooda ma ka mid ahay ana anigu yaa rasuula allah qaala nacam buu yidhi faqaama aakharu nin kalaa kacay faqaala wuxuu yidhi aminhum ana ana ma ku jiraa faqaala wuxuu yidhi sabaqaka bihaa cukaashatu ayaa kaaga sabqay waayahay marka in la isgubo hadda waa laga fiican yahay laakiin way bannaan tahay laakiin hadduu qofku gubidda aamino inay iyadu daawo tahay bes taas lama ogolo akhrajahu الbukhaari fi kitaabi الطib baabu man baabu man lam yarqi xadiidu cabdillaahi bni mascuudin qaal kunaa maca الnabiy baan salى اllahu alay slam fii qubatin qubad baa nebiga la joognay faqaala nebi wuxuu yidhi atardowna raalli ma ku tihiin an takuunuu inaad ahaataan rubuuca ahliiljanna dadka jannada gelaya afar meelood meel inaad noqotaan uma dayriyey waa ilaa nebi aadam ilaa qofka u dambeeya oo imaan leh qulnaa waxaan nidhi nacam haa qaala nebi wuxuu yidhi atardowna raalli ma ku tihiin an takuunuu ina ahaataan huluda ahliiljannati ahlijannaha saddex meelood meel waa kala badan tahay soo garan maysaan xisaabta afar meelood meel iyo saddex meelood meel saddex meelood meel baa badan shay afar loo qaybshay shay saddex loo qaybshay waa taqaanaa waaye qulnaa waxaan nidhi nacam raallaan ku nah qaala nebi wuxuu yidhi atardowna raalli ma kutiin an takuunuu in ahaataan shadra ahliljannata ahl ahlu jannaha barkood laba u qayba barg ummadayda inay noqoto qulnaa nacam qaala nebi wuxuu yidhi waladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaartay inni anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an takuunuu in ahaataan nisfa ahliljannati jannada ehelkeeda kala barkeed wadaalika arrinkaasna haabit weeye maxaa yeelay ana aljannata jannada laa yadkhuluhaa ma galo ilaa nafsun muslimatun naf muslimadah mu ahayn wax kaloo jannada geli karaaye ma jiraan wamaa antum idinkuna ma tihidin xagee badnaanta aan ka keennay waxaan ka keennay dadka kale gaala u badan hannana muslimiin baa nahay u badanna wamaa antum idinku ma tihidin fii ahli shirki ahlu shirkiga markii laydin dhinac dhigo ilaa ka shacrati lbaydaai xabad tinoo cad oo kale mooyaane xabaddaa tintaa cad oo fii jildi thawri اlaswad dibi madow yaa maqaarkiisa ku taalla dibi waa madowya hal xaboo tinoo cad baa noo muuqatay tusaale dadkaani markii la fiirsho dadka jahlu jannaha ah iyo ummaddan xabaddaa tintaa baan ka dhigana gaalada adduunka oo dhan fiiri kam wa kam wa kam adduunka qaaradaha hadda ku nool oo intoo dhulkii hoos loo qoto magaalooyin laga sameeyo meel la dega la waayey tiradii ka bat sida ciiddaas oo kale ah waaye aw amase waxaa ka dhigantihiin ka shacrati sawdaa'i xabatin oo madow oo fii jildi thawri laxmari dibi madow maqaarkiisa ku taala akhrajahu lbukhaariy fii kitaabi riqaaq baabu kayfa alxashr baabu qowlihi qowlkiisiba u baabiyey yaquulu llaahu ilaahay wuxuu u dhahayaa liaadam qowlkiisa ahaa yaquulu llaahu liaadam ilaahay nebi aadam wuxuu ku dhahayaa akhrij nebi aadamnow soo saar bactha annaari mabcuutha naar bay ka dhiganta ahlu naarka dadkeedii naarta dadkeeda usoo saar bactha annaar naarta kuwii loo soo saarayey u soo saar sida xoolaha haddii xerada qaar laga soo saarayo oo kale maarag u soo saar nebi aadam carruurtaadii soo maha ahlu naarka inta aa soo saar hay min kulli alfin kun kasta waxaa soo saadhaa tisca miatin wa tiscatin wa tisciina sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naarta u soo saar ummaddii waa kon nebi aadan bay ka farcameen kunkiiba naarta waxaa u soo saadhaa sagaal sagaal sagaal waa tirsaga hadda adduunweynuhu qabsaday nayn nayn bay dhahaan waa saddex sagaalaad sagaal sagaal sagaal soo saar kunkii maxaa ka dhiman waaxid hal xabo kaas jannada u hara gaaladu tiro badanah waaye ahlu naarku badanah ilahu naga badbaadi xadiidu abi saciid qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi nabi maxamed baa yihi sala allahu calayhi wasalam yaquulu allaahu ilaahay wuxuu oranayaa yaa aadamu nebi aadamow fayaquulu wuxuu dhahayaa nebi aadamna labayka ku ajiibay wasacdayka kuu degdegay ilaahayow waalkhayru khayrkuna fii yadayka buu ahaaday qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahayaa ilaahay akhrij soo saar nebi aadamow bacda naari naarta jameecadoodi iyo bacdi mabcuudkay loo soo saaray qaala wuxuu dhahayaa nebi aadam wamaa bacdu naari ilaahayow muxuu yahay waa imisa qaala ilaahay wuxuu dhahayaa min kulli alfin kunkiiba waxaa soo saadhaa tisca miatin wa tiscatan wa tisciina sagaal boqol sagaashan iyo sagaal waa xabaddii tintahayd qofka muuminka ah intaana waa gaaladii waa jirkii iyo midabkii dibiga oo kale tirada badnaa fadaaka kaas markaasaa la yidhaahda xiina waqtiga weeye yashiibu saqiiru ilmaha yarkaa ciroobayo dhibaatada taagan awgeed watadacu ay dejinayso kullu daati xamlin uur midu saaxiiba dhammaanteedna xamlaha uurkeeda ay dejinayso watara nnaasa dadkiiba arkaysaa sukaara iyagoo waalwaalan oo sarqaansan wamaa hum manaysan haanin bisukaaraa kuwa khamra cabay mahaya wixii la mid ah ee maxay la waasheen walaakina cadaaba allaahi baa shadiidun mid daran ah fashtadda daalika arrinkaasi waa ku darnaaday calayhim saxaabada dushoodii waa la baqay faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allaahi ayunaa kaayageebow daalika rajulu ninkaa ahaanaya kunkii kow baa haray hay ilaahayo hadda intaasaan tiro leegnahay kowgaasi muxuu kaayageebow naga noqonaya inaan intaasaan tiro leegnaha oo badannaha laftayadu qaala nebigu wuxuu yidhi abshiruu bishaaraysa fa inna min yajuuja wa majuuja yajuuj iyo majuuj labadaa qolo beladaah waxaa xaggooda ka aaday alfan kun wa minkum idinkana rajulun mid nin ummado dhanoo hadda adduunka saaran weeye ka war dulqarnayn baa meel ku xabisay sadigii suuratulkaafi haddaa suuratulkaafi ku soconnaa tafsiirka yaa sadigii suuradda lagu sheegay buu saas ugu ugu xiray koo markaasay bartii weli ku jiraan maalin kasta oo soo qufayaan marka wax yaru haraan bay ka noqonayaan birri baan intaan ka takhallusaynaa insha allahuna ma dhahaan waaga dambe insha allahu dhihi doonaana soo yaacayeen waaye faidaa jaءa wacdu rabbi jacalahu dakaa'a wakaana wacdu rabbii xaqa waay qaaluu yaa da اlqarnayni ina yaأjuuja wamaأjuuja mufsiduuna fi lard baa dacwoodeen adduunkan hadda arag waxaay ku waxaa macnaha meel kasta waan tagnay waa aragnay waa noo sawiran tahay cameraan ku- kula soconnaa satterlite baan kula soconnaa dayax gacmeed baan kula soconnaa kadaa filaan kalaan kula soconnaa haye ummaddan waa ma jidha cid aragtay iyo cid waxa weeye meesha joogto garanaysa iyo kutubuhu macnaha dee qaaradda iyo dhanka ay loo badinayo waa gaar laakiin cid maaragtay soodintooda iyo meeshooda geli ka dha ma jirto waa awoodda bani aadamku waa koonkaana joogaan waaye ka soco uma qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadi inii la admacu waxaan quudaraynayaa waa damac waasaa xaqiiqay noqonaysaa an takuunuu in ahaataan ummaddaydhiyay uluda ahliljanna ahluljannaha saddex meelood meel qaala wuxuu yidhi faxamidna allah ilaahay baan xamdin taxmiid weeye wakabarna waa kibaarana takbiir allahu akbar waxa weeye markii nebigu yidhi saddex meelood meel baaba jannada gelaysaa alxamdu lilah allahu akbar uma qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih inii la admacu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaa noqotaan shadra ahliljanna ahluljannaha kala berki ina maalakum tusaalihiinu fi lumami ummadaha markii la dhinac dhigo ka maali shacrati lbaydaa'i xabatinoo cadoo kale weeye fii jildi hawril aswadi dibi madow maqaarkii ku taal aw iraqmati bar oo kale weeye fii diraaci lximaari dameerka yaa jeenigiisa ku taal waay meelahan xooluhu markay fadhiisanayaan iyo jilibka dhulka ay ku dhufanayaan meel diiranoo waka marka saasoo kale saasoo kaleatee waaye wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab